alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashrafi alanbiyaa wlmursaliin wcla aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira wabacd waay waxaynu ku jirnay kitaabkeenii shuruud salaa lishaykh اlislaam muxamed binu cabdilwahaab raximah اllahu tacaala raxmatan waasica wuxuu yidhi alimaam shaykhulislaam waxaynu ku jirnay weysadii wuxuu bilaabay weysada shuruuddeedii marka weysada shuruuddeedii waynu soo dulmaraynaa waaya wa shuruuduhu weysada shuruuddeedii shuruud ulwuduu yani wuxuu bilaabay weysada iyo shuruudda ay leedahay markaa shuruudda weysadu casharatun waa toban buu yidhi alislaam waa kow iyo walcaqlu caqligii waatamyiis inuu wax kala soocayo waaniya inuu niyeysan yahay marka taana waynu sheegno niyaduna dee qalbigay dhacdaa oo maxalu niyati alqalbu waxaana la niyoodaa marka dee qofku cibaadada awalkeeda uu samaynayo markuu weysada de bilaabayo ayuunbuula niyoodaa oo niyadu waxay la xidhiidhsan tahay ama muqaarana ay ka dhaxaysaa ficilkii iyo samayntii shaygii la sameeyey markuu qofku cibaadadii samaynayo ee uu bilaabayo niyadii waa inay xaasil tahay ama niyadii waa inay jirto haddii niyada iyo ficilka muddo fara badan u dhexeeyo faasil weyne hadduu u dhexeeyo ma ansaxayso laakiin niyadu markaa ficilka awal alcibaada ama dee uu weyse qaadanayo ama uu markaa tukanayo ayuunbuu niyadii la imanaya marka niyadu maqruuna waxay la xidhiidhsan tahay niyadu cibaadada la xidhiidhaa wa niyatu niyadii wastisxaabu waa inuu baaqi yahay xukmihaa xukunkeeduna waa inuu baaqiyahay bian laa yanwiya waa inaanu niyoon qadcahaa niyada inuu jaro inaanu niyoon bimacnaa inta uu weyse qaadanayo waa inuu la socdo ama istimraar waa inuu baaqi yahay xukunkii niyadu waa inuu baaqi yahay xataa tatimna ilaa inta uu dhammaystirayo adahaarata dahaarada ilaa intuu dhammaystirayo intaa weysada uu ka dhammaynayo in niyadii ay baaqi tahay marka halkaas waa niyadii wanqitaacu waa inuu go-o inqitaacuna waa go-itaan muujibin kii weysada waajibinayay marka halkaana dee xadadkii buu la jeeda ay alxadad yani xadadkuna waa inuu go-o dee culammada qaarna inqitaacu xadain baaba yidhahda qofku markuu weyse qaadanayo xadakii waa inuu ka go-o waayo isagoo xadakii ka socdo dee ma weyse qaadan karo muujibkuna de waa xadakii buula jeeda weysada kii waajibinayay waa xada wastinjaaun inuu istijoo qaato aw istijmaarun dhagax inuu isticmaalo istijmaarkuna waa dhagaxii la isticmaalayay jimaarkii waa dhagaxii yaryaraa qablahu weysada ka hor iyo yacnii shuruuddii wa duhuuriyatu waa inay daahir tahay maa-in biyuhu waa inay daahir yihiin dee waxaa ka mid a shuruudda weysada biyuhu waa inay daahir yihiin wa ibaaxatihi weysadu biyuhu waa inay mubaax yihiin halkaana dee biyuhu waa inay xalaal yihiin wa isaalatu waa inuu suuliyo maa yamnacu wixii diidayay wusuulahu inay biyuhu gaadhaan ilalbasharati jidhka inay gaadhaan wixii basharada ama jidhka diidayay inay biyaha gaadhaan ama dee maaragtay ama qoosh ha ahaado wax allaale wixii jurmi leh ama jasad leh ee dee diidaya inay biyuhu jidhka gaadhaan waa inuu suuliyo ama dee xamuuradii oo kale iyo wixii la midkaa wa dukhuulu waqtin waa inuu waqtigu soo galo calaa man xadauhu qofka xadadkiisu daa'imun mar kasta xadad ka socdo de waa qofkii ama qofkii xanuunsanayey dadka qaar baa mar kasta kaadidu ay ka imanaysaa ama dee riix baa maaragtay mar kasta ka imanaysa waxaa la mida gabadhii almustaxaada markaa dadka noocaasi waxay weyse qaadanayaan marka waqtigu soo galo dadka xanuunsanaya waxay dahaaro qaadanayaan cinda dukhuuli lwaqti lifardihina de waa salaadaa faralka yani maadaama dee salaadii faralka ay taag tahay waqtigii ma soo galay qofkaa xanuunsanaya ama qofkii kaadidu ka socoto ama riixdu ka imanayso ama dee almara almustaxaada gabadhii xaydka u saaxiibkaha marka dadkaasi iyaga waxaa shardiya weysadooda inuu waqtigii soo galo baa shardiya dadkaa xanuunsanaya markaa salaadii loo eedaamo ayuunbuu weyse qaadanayaa salaadana waa tukanaya marka ama waxaa ka yimaadaan oo dee marka waxaa ka soo baxaan waxyaani ka soo baxen intaasi waa shuruudii weysada waaye furuud lwuduu wuxuu bilaabay sheekhu raximahullah weysada waxyaabihii faralka u noqonayay ama arkaantii yani weysadu waxyaabaha arkaantay leedahay o wuxuu hi qaala shaykhu lislaam wa amaa furuuduhu weysada waxyaabaha faralkay leedahay fa sittatun waa lix buu yidhi lix faral bay leedahay ama lix rukni bay leedahay o aslu in la maydho haslu lwajhi in wejiga la maydho wejiga in la maydho wa minhu wejiga waxaa ka mida ama soo hoosgelaya almadmadatu luqluqashadii walistinshaaqu iyo sandaarsigii marka labadaasi wejigay soo gelayaan ama musandhihii isamkii ama magicii wejigay soo hoosgelayaan yacnii faqsiluu wujuuhakum lafdigii wejiga bay soo gelayaan inuu luqluqdo iyo inuu sandaarsado waa o wa xaduhu xadkiisu wuxuu yahay wejiga wa xaduhu waa xadka wejigu tuulan dherarka wejiga xadkiisii min manaabiti shacri ra'si halkaa fooda ee madaxa timuhu ka soo baxaan waa halkaa fooda ee timuhu iyo wejigu iska gaadhaan ilaa lagala gaadho addiqni ilaa garhka laftaa garhka ee timuhu ka soo baxayaan intaasi waa wejigi weeyaan wa cardan ee ballaadhkana ilaa furuuci ludunayni ilaa furuuci ludunayn waa dhegihii yacnii dhegtaas ilaa dhegta kale ilaa furuuc aludunayn marka waa dhegihii yacnii dhegtaa laga bilaabo ilaa dhegtaa kale laga bilaabo waa xadka wejiguu leeyahay yani markaa wuxuu inoo tacriifinayaa ama wuxuu inoo qeexay tacriifkii wejigiibu halkaa ku sheegay dhereer ahaan min manaabiti shacri ra'si ilaa adiqn waa fooda halkaa timuhu manaabidda ay timuhu ka soo baxaan madaxa ilaa lagala gaadho laftaa diqniga garhkaa ballaadhka dhegta halkaa shaxmigaa dhegta ilaa dhegtaa kale baa laga gaadhaya intaasi tacriifkii wejiga waa inay biyuhu ay gaadhaan marka qasliguna de waa in biyihii markaa lagu shubo biyihii la mariyo wey kaasi waa wejiga o laba wa ghasllyadayni labadii gacmood in la maydho ila almirfaqayni ilaa maraafiqda ay maca almaraafiq ilaa xusulka waa la maydhaya marka maraafiqda dee xusulku laftiisa waa la maydhaya isaga ilaa ay maca ilaadani waa maca ay maca almirfiqayn markaa maraafiqdiina waa la maydhaya taasina waa rukni saddex waa masxu in la masaxo jamiica ra'si madaxoo dhanna waa in la masaxo iyaduna halkaana culammada qaar dee waxay cabiraan masxu ra'si laakiin dee wuxuu cabiray jamiica ra'si markaa sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadaa waxay caddaysay in dhammaan madaxa marka la masaxay ahlu cilmiga qaar bacdu ra'si dee kutubta madaxa qayb haddii la masaxo waa ansaxaysaa bay culimmada qaar yidhahaan laakiin halkan ama dee dariiqada xanaabiladuba ay maraan shaykhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim ibnu cuthaymiin iyagu dee yani arintan jamiica ra'si saasay ka cabiraan dhammaan madaxa inay biyaha lagu masaxo inay faral tahay waa masxu in la masaxo jamiicu ra'si dhammaan madaxa in la masaxo dhammaan jamiic buu ka cabiray dee fuqahada qaarna waa masxu ra'si qaarna bacdu ra'si baabay qaari yacni bacdibaabay ka cabiraan lafdigaa qayb bay culamada qaar ka cabiraan laakiin tacbiirkan baa dee sunnadii waafaqsan wa minhu madaxa waxaa ka mida aludunaani dhegihi aludaani min ara'si xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacnii waxay ka mid yihiin madaxana waa la masaxayaa ra'siga maca aludunaynina waa la masaxayaa markaa dhaguhu waxay raacayaan madaxay raacayaan ra'sigay markaa raacayaan wada waa isku xukun markaa wa minhu aludunaan waa la mid markaa oo iyaguna dee la xukun bay noqonayaan wa qaslu in la maydho arritlayna labadii lugood ila alkacbayni ilaa kuraamihi ay maca alkacbayn oo dee kuraantana waa la maydhayaa waa intii faralka ahayd ama dee furuuddii intii ahayd wey marka in lagu dheeraadaa oo maaragtay ilaa kubka la maydho ilaa taas waa sunna iyadu laakiin intani waa intii faralka ahayd ilalkacbayn waa faral oo dee waatiaayadu waana culamadu isku waafaqeen ilalkacbayn aayaddii wa arjulakum ila alkacbayn dee way ku caddahay waa nasi baa kusoo arooray watartiibu in la tartiibiyo weysadii tartiibtuna dee wuxuu ka dhigayaa faral in la tartiibiyo sidaa ilaahayna u tartiibiyey ama sidaa dee rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam u wacdiyey watartiibu weysadii in la tartiibiyo waalmuwaalaatu in la xidhiidhiyo muwaalaadkuna waa shaygii dee la xidhiidhinayay waxaa loo diidayaa fasligii ama in la kala jaraba dee markaa ma banaana hadii la kala jaro dee xataa weysaba maaha hadduu gacmaha iyo wejigana halkan ku maydho lugahana wuxuuaduu waxaan la tegayaa idaacadan ku maydhaya de way kala markaa de wixiibaa kala go-aya hadduu halkana qayb ku maydho magaalo kalena uu qayb ku maydho markaa muwaalaad waa shaygii oo markaa la xidhiidhinayo walmuwaalaatu in la xidhiidhiyo wadaliilu waxa u daliila qowluhu tacaalaa daliilkuna waa kan wuxuu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta ahow idaa qumtum haddaa u kacdaan ila salaati salaada haddaa u kacdaan faqsiluu maydha wujuuhakum waa ruknigii ugu horreeyey wejiga in la maydho oo dee istinshaaqii iyo sandaarsiga wejigay raacayaan iyagu waa faral wa aydiyakumna maydha ilalmaraafiqi ay maca almaraafiqi maraafiqdana waa la raacinaya iyaduna waa ruknigii labaad wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxiina masaxa markaa biru'uusimtaana sunnada caddaysay oo dee sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa tabyiin ku samaysay oo ah masxu jamiici ra'si madaxoo dhan waa la masaxaya wa arjulakum maydha lugihiinna wa arjulakum lugahana maydha ila alkacbayni ilaa alkacbayn xadkeedu yahay waana dee labada waa kuraanta alkacbayn waa lafta kuraanta ah bay noqonaysaa waxay nas ku tahay aayaddu furuuddii weysaday nas ku tahay wuxuu uhi sheekhu raximahullah wa daliilu tartiibi daliilka tartiibta waxa u daliilaa tartiibta iyo muwaalaadka inoo hadhay intii kale aayadda u daliilaba wa daliilu tartiibi tartiibta waxa u daliila buu yihi sheikhulislaam xadiis baa u daliilaa ibda-uu ku bilaabaa bimaa shaygii bada'a allaahu bihi ilaahay ku bilaabay ku bilaaba marka waa lafdi amara wuxuu ku soo arooray saxiix muslimka isagoo khabara uu rasuulku leeyahay nabda-u waxaanu ku bilaabaynaa ama inuu yidhi abda-u waxaan ku bilaabayaa bimaa bada'a allaahu bihi oo dee laftulkhabar buu markaa ku ansaxay yaa markaa ibda-uu bimaa bada'a allaahu bihi wuxuu ku yimi sunan nasaa-i laakiin fi saxiix muslim wuxuu ku yaalaa lafdigii khabarka oo dee khabarku wuxuu yahay inuu rasuulku yidhi abda-u waxaan ku bilaabayaa bimaa bada'a allaahu bihi marka lafdigaasaa saxiix muslimka ku yaala lafdigaasaana ka raajixsan lafdigan ibda-u amarka bilafdi lkhabar ayaa ku soo arooray fii saxiix muslim xadiiskii dheeraayee xajka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu akhriyay ina safa walmarwata min shacaa'ir illah wuxuu yidhi mustafe uu soo dhowaaday abda-u waxaan ku bilaabayaa bimaa bada'a allaahu bihi markaasaa buurtii safa ayuu fuulay ayuu kor maaragtay markuu beydkiiiyo kacbadii arkay ayuu marka markaa lafdigaa khabarka oo ah waxaanu ku bilaabana markaa lafdigan amarka ibda uu ku bilaaba lafdiga amarku wuxuu ku soo arooray fii sunan annasaa'i wa huwa fii saxiixi muslim bilafdi lkhabar saxiixi muslimka isaga waxaa ku yimi lafdiga khabarka oo ah abda-u waxaan ku khabar ama nabda-u waxaanu ku bilaabayn lafdigaasaa markaa saxiix muslimka lafdulkhabar waaya wa daliilu waxaa u daliila almuwaalaat in la xidhiidhiyo maxaa u daliila waxaa u daliila xadiisu xadiiskii saaxibu lumca ninkii lugta meel ka mida lumcadu waa meel qayb lugta ka midu ka tegay meel yaroo dee in yaroo shilin leeg in shilin la saaroo kale can inabiyi calayhi salaatu wasalaam annahu lamaa ra'aa markuu arkay rajulan nin fii qadamihi lugtiisa ay ku jirto lumcatun meel waa makaan meel dhalaalaysa qadra dirhami dirham leeg hal dirham ama shilin leeg lam yusibhaa aanay gaadhin almaau biyuhu aanay gaadhin fa amarahu rasuulku wuxuu amray bilicaadati weysadii soo celi baa lyidhi weysadii soo celi baa layidhi waayo lugtii meel buu ka tegay yaa marka waxaa la amray inuu weysadii soo celiyo marka waxay daliil u tahay in la xidhiidhiyaa inay tahay faral inay tahay meel yaroo ayuu ka tegey ninkaasi kadibna rasuulka arkay calayhi salaatu wasalaam kadibna waxaa la amray inuu weysadiina soo celiyo riwaayaadka qaar salaadana soo celiyo akhrajahu abu daawuud waxaa la yidhi weysadiina soo celi salaadiina soo celi riwaayaadka qaarna waxaa soo arooray inuu yidhi orodoo noqooo weysadaada hagaaji fa axsin wuduu'aka orodoo weysadaada soo hagaaji markaa de sida saxdaa in la xidhiidhiyaa waa faral weyan waayo waxaaba la amray inuu soo celiyo markaa waa faral almuwaalaat in la xidhiidhiyaa oo aan la kala faslin ama la kala jarin inay ka mid tahay furuudda weysadu allada waayahay wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica markaa taasaa u daliila waana de xadiis saxiixa waxaad eegaysaa irwaa lkhaliil inuu rasuulku amarkaa ninkaa lumcadaa ka tegay saaxibu lumca soo celi baa le waayahay wawaajibuhu waajibkiisu waxa uu yahay wawaajibuhu waajibkiisu waxa uu yahay atasmiyatu tasmiyaduna bismi illaahi wawaajibuhu weysada waxa u waajiba faral maaha halkaa waajib buu ka cabiray oo mualifku waxa waajiba atasmiyatu bismi illaahi maca dikri qofku markuu xusuusan yahay wawaajibuhu waajibkiisu waxa uu yahay atasmiyatu bismi illaahi maca dikri haddaanu iloobin oo haddii nisyaan dhaco ama ilowbaa dhacay waa laga dhaafaya laakiin maca dikri hadduu xusuusan yahay dikriguna waa xusuusti wey waana dee riwaaya can alimaam axmed inay tahay waajib bismi illaahi waxaana yidhi xasan iyo isxaaq ahlu cilmiga badankooda iyagu waxay qabaan akaru ahli lcilm inay tasmiyadu bismillaahi inay sunno tahay jumhuurka culummadu markaa kani de waa riwaaya can alimaami axmed riwaaya can alimaam axmed waxaa laga wariyay imaam axmed inay tahay waajib waayahay saasuu sheekhuna maraya sheikhulislaam moxamed bin cabdilwahaab wuxuu maray inay waajib tahay waayahay wawaajibuhu waxa waajiba weysada atasmiyatu bismillaahi baa waajiba maca dikri waa inuu xusuusan yahay hadduu yidhaha bisinkii waan iloobay way ka dhacaysaa bay yidhaahdeen marka xadiiskiina hadda waa kii ku soo arooray inuu rasuulku amar ku bixiyey calayhi salaatu wasalaam bisinka waxaa soo arooray abu daawuud baa soo saaray laa wuduu'a weyse male liman lam yadkur isma allaahi calayh qofka aan ismaallaahi calayhi aan ku xusin inaanu weyse lahayn wadakara sheikhu lalbani annahu xasan sheekh albani xadiiskii xasan buu ka dhigay marka weyse male markaasaasuu sheekhu sheikhulislaam wuxuu doortay inay waajib tahay in la yidhaahdo maaragtay bismi illaahi waana dee qowlka saxda ah in la yidhaahdo halkaa waxaa bilaabmaysa waxyaabihii weysada jebinayay halkaasaynu inshaa allahu tacaala shuruudu salaa ka qaadi doonaa baaraka allaahum fiikum